رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الرابع المعتل العين واللام متك أفراد معتل العين واللام لو حرف علا كقلمي معتلك وحوق السماء مد هل حرف علا وكجرة يمد وكجرة أكثر من واحد متك يالك وكسوا بحني وحوق السماء سدح قيوات mid la yidhaahdo mithaal ama muctalul faa iyo mid la yidhaahdo ajwaf ama muctalul cayn iyo mid la yidhaahdo naaqis ama muctalul laam midkii labada xarfu cillaan galnay almuctalul cayni wallaam cayntana xarfu cilla uga jira laamtana xarfu cillo wa yuqaalu lahu waxaa kaloo la yidhahdo allafiifu lmaqruuna waa la dhahaa maqruun waxaa loogu magacaabay sababtoo ah labada xarfu cillo waa isku xigaan waa xariirsan yihiin laguma kala dhex jiro allafiifu lmaqruun baa lahaa fataquulu waxaa leedahay shawaa uu shiilay yashwii shayan aa leedahay shawaa asalkeedii maxay ahayd shawaya waa muctalu lcayni bilwaaw wa muctalu laami bilyaa mid kasta oo ka mid ah caynta iyo laamtu wuxuu u baahan yahay iclaal soo maaha ilaa mid kastaoo ka mid a waa taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu laakiin haddii sidaas ay noqdaan laamtaa waxay mudan tahay in la iclaaliyo sababtoo culaysku ayaduu u badan yahay laamta haddii la iclaaliyo hadda cayntan iclaal laguma deri karo sababtoo ah haddii laamtana la iclaaliyo cayntana la iclaaliyo waxaa ka dhalanee kelimad in laba iclaal oo mutawaaliyeyn ah ay ku kulmaan wadaalika laa yajuus fi lgaalib laakiin waa sida badan shawaa wuu shiila yashwi wuu shiila shayan asalkeedii maxay ahayd shayan showyan bay ahayd faclan qaacidadii baa gashay ida ijtamacat ilwaawu walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun wasabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaawiyan udqimat ilyaa fi lyaa kadib waxay noqotay shayan milu ramaa yarmii ramyan bay la mid tahay yacni muctalu laami bilyaa bay la mid tahay ramaa yarmii ramyan sida shawaa yashwi shayan waa isleeyihiin wa qawiya kana waa isagoo facila ah kii hadda aan soo marnay wuxuu ahaa facala kana waa isagoo facila ah qawiya asalkiisii wuxuu ahaa qawiwa laba waaw baa kelimada aakhirkeeda ku kulmay midda dambe darafka ayay xigtaa waa qablaha kasra markaas waa in qaacidadii la geliyo haddii waawdu daraf ay marto waa qablaha kasra in yaa loo rogo marka waxay noqotay qawiya inay laba waaw ay taana waxaa ku tusaya masdarka ile masdarka wuxuu yahay quwatan quwatanna de waa fuclatan laba waaw baa ku kulmo labadii waaw laakiin waa laisku idqaamay qawiya wuu xoogaystay yaqwa wuu xoogaysana asalkeedii marka wuxuu ahaa yaqwawu taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faquliba alifan yaqwa quwatan fuclatan quwatan waxay ku tusinaya kelimadan caynteeda iyo laamtu laamtu labaduba inay waaw yihiin quwatan waa rawiya waa facila midii hadda aan soo marnay laba waaw bay ahayde waa iyadoo midda dambe ayaa tahay rawiya wuu cokanaaday cabitaankii buu ka dhargay yarwaa rayan wuxuu la mid yahay midlu radya buu la mid yahay yardaa buu la mid yahay radiya ayuu la mid yahay marka sida radiya iclaalkii galoo kale asagana gelaya shawaa wuxuu la mid yahay ramaa rawyana wuxuu la mid yahay radiya buu la mid yahay wa rawya wuu cokanaaday yarwaa waa facila oo mudaariciisu yafcalu ku yimid soo qiyaas ma aha waa qiyaas rayan milu radiya yardaa rayanna waa masdarkeedii asalkeediina haddee rawyan bay ahayd qaacidadii haddaan soo marnaa gashay milu radiya yardaa fa huwa rayaanu rayaanun asalkeedii waxay ahayd rowyaan ida jtamacat ilwaaw walyaa wasabaqa axaduhumaa biskuuni qulibat ilwaawyaan udqimat ilyaa fi lyaa rayaan saasay noqotay facila isimkiisa faacil muxuu ku imaan jiray haddii uu yahay laasim meeqa wasan uu lahaa saddex wasan sooma lahayn faclaan iyo afcal iyo facil sooma lahayn kan waa midkii ku imaanaya faclaan marka rayaan raawyan calaa wadni faclaan wuxuu la mid yahay cadshaan oo kale caisha yacashu fahuwa cadshaan sidaa u tidhaahdo rawya yarwa fahuwa rayaan baa leedahay fahuwa rayaanu baa leedahay fahuwa rayaanu miya mase waa rayaanu munsarif miya mase waa hayru munsarif waa hayru munsarif walmaanicu lahu min asarfi alwasiyatu wa ziyaadatu اlalif wannuun cadshaan buu la mid yahay iyo sakraan buu la mid yahay fahuwa rayaan hadday laba yihiinna maxaa leedaha wahumaa rayaanaani haddii niman badan ay yihiinna waxaa leedaha wahum rayaanuun maa lahaa maya wahum riwaaun baa leeyahay rayaanuun maya ilan jamcu lmudakar saalim marka la jamcinaa waxaa ka mid ahayd shuruuddiisa sifa haddii laga dhalaalina waxaa shardi ahayd anlaa yakuuna min baabi faclaana faclaa mudakarkiisana waa inuusan faclaan ku imaanin muanadkiisuna faclaa hadda kan waa sidii mudakarka wuxuu ku imaanaa rayaan muanadkana wuxuu ku imaanaa rayaa sida aan loo dhihin hum cadshaanuun sida aan loo dhihin baan kana la dhehaynin rayaanuun marka waxaa leedahay fahuwa rayaan wahumaa rayaanaani wahum riwaaun sidaa u tidhaahdo huwa cadshaan wahumaa cadshaanaani wahum ciaash sidaa u tidhaahdo wamraatun haweeney rayaa rayaa hadda waxay la mid tahay cadshaa bay la mid tahay waa facla laakiin waa laisku idqaamay asalkeediina de rowyaa bay ahayd milu cadshaana wacadshaa oo kale imra'aة rayaa wamra'ataani rayaanaani wa nisaaء riwaaun saasaa leedahay asalkeedana hadde riwaayun bay ahayd yaadii darf bay martay waqablahaa alifun zaa'ida faqulibat hamza sida kisaa iyo ridaa oo kale wa arwaa wuu cokanaysiiyey wuu dherjiyey waa afcal oo laga bineeyey rawiya arwaa wuu dherjiyey ka acطaa oo kale sida acطaa axkaamtan kusoo marno oo kale ayaasna la siinaa waxaya marka waxaa leedahay arwaytu sidaa u tidhaahdo acطaytu la mid waxayiya waa lafiifkii maqruunka ahaa oo mudaacaf noqday weliba mudaacaf cayntiisa ya-diisa labaduba ya ay yihiin xayiya wuu noolaaday ka radiya oo kale waxaya labaduba marka way bannaan yihiin xayiyana waa kuu furan tahay xayana waa kuu furan tahay idqaamkuna waa jaa'is fakiguna waa jaa'is oo maxaa waajib looga dhigi waaye sida madda idqaamkeedu uu waajibka u yahay madda ma furantah inaa madda daa tiraahdo cadda inaad cadida tiraahdo miyay furan tahay waa maya maxaa idqaamka waajib looga dhigi waayey waxay yidhaahdeen labada mihlaynka ah oo la rabo in la isku idqaamo midka labaad xarakadiisu waa inay laasima tahay mar kasta waa inuu mutaxarik yahay fii jamiici tasaariif sida madda oo kale madda yamdudu fa huwa mamduudun wa huwa maadun oo asalkeedii maadidun ay ahayd ثaaniya xarakadiisu waa laasim laakiin xayiya mudaarica markii la tago xarakada ma joogto ilaan yaxyaa buu ku imaanaa xarakadii marka way zuushay ثaaniya xarakadiisii bacdamaa aysan laasim aysan ahayn oo fii bacdi tasaariif ay ku zuule idqaamkusaa daraaddeed buu jaa-is ku noqday haddii marka aad tidhaahdo xaya oo aada isku idqaamto waxaad fiiriday maadigan aakhirkiisa laba xaraf oo isleh inay ku jiraan midka dambana uu mutaxarik yahay kan horena xarakada laga qaadi karo sida madda oo kale marka waxaa leedahay xayaya midka hore xarakada waa laga tuura kadibna waa la isku idqaama marka waxay noqonayaan xaya xayaya haddii aad tiraahdana waxaa leedahay mudaarica haaniya xarakadiisu ma joogto sidaa daraaddeed baan u kala furfuray labada wajiba marka waa hee waa jaa-is laakiin siiba weyhi wuxuu yidhaahday الإدغام أكثر والأخرى عربية كثيرة إدغام كابدن بو يراهي لكن إن لك فرفورة لفتجيده waa jaa'iz oo wuxuu yiraahdaa waa carabi badan yani carabta in badan oo kamid ah baa isticmaasha idqaamkuna waa midka qur-aanka ku soo arooray oo allah uu leeyahay liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina xayan hadda waa bannaan tahay luqatan luqahan waa u bannaan tahay halkaa marka su-aal kalaa taalla qoladii isku idqaamtay waaba isku idqaameen laakiin qolada kala furfurtay maxay u cilaali waayeen ilaan xayiga caynteeda ah waa xarfu cilla mutaxarika wa qablahu fatxa maxaa loo iclaali waayey waxay yidhaahdeen nuxaaddu xayiya haddii la iclaaliyo caynteeda oo xaaya ay noqoto mudaaricana waa waa qasab in la iclaaliyo ilaan hulaasi kasta oo ajwaf ah oo calaa wasni faacila ku socda hulaasi kasta oo ajwaf ah calaa wasni faacila ku socda cayntiisa maadiga haddii alif loo rogo mudaarican waa in alif loo rogo sida khaafa iyo haaba oo kale khaafa asalkeedii khawiifa soo ma ahayn maadiga soo alif umaadan rogin mudaarican maxaa leedahay يخاف ولف روغي هاب ولمت مضارع محلاده يهاب اذا حي ماضي هدان لفرغن او حي ان دهن مضارعا وان ان لفرغن وان رهن يا حي وان ان دهن وهذا مرفوض عربيا لما قال يا حي ان ليرادو يا ذاس او لام الكلمه ان اي مضموم اي نوتو او اي قدناتو لما قال ايضا ساكن ولي بو كسي هريو ilaan haddii ada laamur kelimaha god loo ogol yahay yarmii lama dhehene yarmiyu baa dhihi lahayd yarmiyu dambadeeda soo culeys kama imaanin iyo xaayo aydan culeyskaasaa ku jira haddii aad tidhaahdo maya waa ka qaadaa sida yarmiy anuga qaaday haddee yaxaay inaad tidhaahday noqonay kadibna hee iclaal kale uu galo ilaa iltiqaab saakinayn baa dhaca idan yaxaayu iyo yaqaayu waa marfuud lama ogola mudaarica dhibkaas hadduu ka imaana maadiga waxaa la yihiyaan la iclaalin sidiisa la ysaga daayo saa daraaddeed baa marka xayaya faraha looga qaaday mafhuum soo ma aha waxaya karadiya waxaya yaxyaa wuu noolaanaa yaxyayun buu hadda asalkiisu ahaa taxaraka xarfu lcila wafatax maa qablo faquliba alifan xayaatan nolol waa masdarkii xayaatan asalkeedii xayayatan bay ahayd facalatan taxaraka carfu lcila wafataxa maa qablahu faquliba alifan markaasuu wuxuu noqday xayaatan laakiin marka uu yahay xishoodka wuxuu ku yimaadaa xayaa buu ku yimaadaa aakhirka marka hamza taalla labadoodu way kala wasan duwan yihiin xayaatan asalkeedii waxaan nahnay waxay ahayd xayayatan calaa wasni facalatan laakiin xayaa marka uu yahay waa facaalun oo asalkiisu wuxuu ahaa xayaayun labada wasan way kala duwan yihiin midna waa facalatun midna waa facaalun maxaa lagu sameeyey haddaba xayaayun maxaa lagu sameeyey ya-dii baa daraf martay wa qablahaa alifun zaa'ida faqulibat hamzatan sida kisaa iyo ridaac oo kale waxaya wuu noolaaday yaxyaa wuu noolaanaa xayaatan fa huwa xayun oo asalkiisii faclun uu ahaa labadii yaawood waa laisku idqaami oo midna caynta ahayd midna laamta ay ahayd xayun idqaamkiisuna waa waajib waxayaa labadoodii way noolaadeen asna waa laisku idqaamay xayaa labadoodii way noolaadeen xayaa marka waxaa isticmaalaya qoladii isticmaashay maxay xaya xayiyaana waxaa isticmaalaya qoladii isticmaashay xayiya maadiga oo xayiya ah qoladii kala furfurtay markuu mufradka yahay musanaan waa kala furfurayaan xayiya bay leeyihin qoladii idqaamtay oo xaya tirina musanaha waxay leeyihin xaya fahumaa labadoodu xayaani way nool yihiin sida xayunba waddo kale aysan u furnayn wa xayu way noolaadeen haddii waabuljamaaco lala xariiriyo qolada marka xayuu dhehe oo isku idqaame waa qoladii dhihi jirtay xaja qolada kalena waxay leeyihiin xayiyu bay ku keenayaan qoladii xayiya isticmaali jirtay xayiyu markay ku keenaan kadib waxay leeyihin fastusqilat damatu calaa xarfi cilatin qablaha kasra kasradii baa la tuuray kasradii markii la tuuray marka xayu baa kuu soo hartay sida khashu oo kale iyo radu oo kale fahum ayagu axyaaun way nool yihiin axyaaun waa afcaalun waa afcaal oo jamac u ah maxay xayun fahuwa xayun wahum axyaa sida sayfun iyo asyaaf beytun iyo abyaad oo kale axyaaun asalkeedi waxay ahayd axyaayun bay ahayd ya-dii baa daraf martay wa qabla alifun zaa'ida faqulibat hamzatan wayajuusu waxaa bannaan xayu baa bannaan bitakfiifi ka radu oo kale iclaalkii radu galay oo kale baa galay qolada marka xayu dheh waa qoladii xayaya maadiga dhihi jirtay walamru ficilka amarna ixya baa leedahay ninyahow noolaw karda sidaa u tidhaahdo ficilka amar irda sidaa u dhahdo wa axyaa waa afcala oo laga keenay xayiya wa axyaa wuu nooleeyey yuxyii wuu noolaynaa waddo kalena ma furna axyaa asalkeedii axyayu bay ahayd yuxyii waddo kale marka ma furna ma laysku idqaami karaa labadooda maya layskuma idqaami karo ka acطaa yucdii bicayni sida acطaa yucdi a u tiraahdo oo kale waa isku mid waxaayaa yuxaayi xaayaa bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ayuu nooleeyey yacni wuxuu ku noolaada uu siiyey xaayaa bacduhum bacdan waa faacala oo laga dhisay xayiya laga dhisay xaayaa bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ayuu nooleey yuxaayi wuu noolaynayaa muxaayaatan noolayn faacala masdarkeeda mufaacala muku imaan jiray qiyaas miyaa masawaashaad waa qiyaas waxay la mid tahay saamaxahu musaamaxatan wadaarabahu mudaarabatan wanaasacahu munaasacatan sidaa u tidhaahdo naasacahu yunaasicuhu munaasacatan baa waxaa leedahay xaayaa yuxaayiyu muxaayaatan isku mid wastaxyaa wuu xishooday yastaxyi wuu xishoonaa istaxya asalkeedii istaxyaya bay ahayd oo istafcal oo min xaya laga bineeyey yacni laakiin macnaheedu markaan wuu xishooday wuu nooleeyana way dhici karta in loola jeedo istaxyaa haddii asalkeedii istaxyaya uu ahaa iclaal baa galay taxaraka xarfulcilm fataxa maa qablahu faquliba lifan istaxyaa bay noqotay yastaxyii laba yaa-ood yastafcilu istixyaaan sow qiyaas ma aha istakfara yastakfiru istikfaaran soo lamid maaha laakiin hamsadan xaggee ka timid asalkeedii istixyaayan bay ahayd yadii baa daraf martay qablaha alifun zaa'ida faqulibat hamzatan istaxyi baa leedahay fi lamri ficilka marna saasaa leedahay istaxyi saasaa leedahay luqadan waa luqatu ahli lxijaaz waa luqada reer xijaaz wa biha nazala alqur'aan ayaduona qur-aanka ku soo degay qur-aanka marka waxaa ku jirta ina allaha laa yastaxyii an yadriba maala maa bacuuda famaa fowqahaa waxaa kaloo qur-aanka ku jirta ina dalikum kaana yu'di nabiya fayastaxyii minkum allahu laa yastaxyii min alxaqi waa luqada qur-aanku ku soo degay wa minhum carabta waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu dhahaaya istaxaa qole sidaa tidhaahdana waa jirtaa waana reer banu tamiim istaxaa bay leeyihiin yastaxii istaxi bay leeyihiin waana midii xadiidkii ku soo aroortay nabiga laga wariyey sala allahu calayh wacala aalihi wasalam alimaamu lbukhaari inuu ku soo saaray fii saxiixihi min xadiiثi abi mascuudi cuqba bni camri alansaari ana nabiya salى اllahu alayh wala ali wasalam qaal ina mima adraka الnaasu min kalaami الnubuwati اlأuulى ida lam tastaxi fasnac maa shiئta reer banu tamiim luqadan takhriijkeeda waa laysku qabtay ninka la yidhaahdo khaliil ibnu axmed wuxuu yidhaahday istaxaa markeedii hore waxay ahayd istaxyaa bay ahayd uu yidhaahday haye istaxyaana hadda wasankeedu waa istafcala xaadan waa faaulkelimihii ya-da ku xigtaana waa caynulkelimihii ya-da kasii dambaysa oo alifta uga doontayna waa laamulkelimihii marka istaxyaya bay ahayd kadibna istaxyaa bay noqotay asagu laakiin wuxuu leeyahay asalkeedii istaxyaya bay ahayd haye ya-da hore oo caynulkelimaha xarakadeedii baa waxaa loo naqliyey xa'da ilan qaacidadaas oo sidaas ma aha haddii xarfu cilla mutaxarik u yahay qablahu saakinu saxiix nuqilat alxaraka ila saakinin saxiix markii loo naqliyey baa kadib wuxuu leeyahay ya-dii xarakada laga naqliyey waxaa loo rogay alif litaxarukiha fi lasli wainfitaaxi maa qablaha al'aan markaase waxay noqotay istaxaaya saasay noqotay uu leeyahay istaxaaya luqadda carabiga marka wuxuu yidhaahday laamulkelimo oo mutaxarika ah oo saakin uu ka horeeyo bacdamaa marfuud uu yahay sida yaxaayu hadday aan kusoo diidnay oo kale bacdamaa marfuud uu yahay ya-da u dambeyda oo laamulkelimaha xarakadeedii baa la tuuray uu yidhaahday istaxaaya soo ma ahayn ya-da u dambayda oo laamulkelimaha xarakadeeda iska tuur iltiqaa saakinayn baa kulmaa waxay noqonee istaxaay bay noqonee istaxaay marka ay noqoto baa aliftii la jaraa alifta la jaraa ma taqaanaan ma laamulkelimihi amase waa caynulkelimihii waa caynulkelimihii baa la jaray uu yidhaahday caynulkelimihii markii la jaray oo ay kuu soo hartay istaxey ay kuu soo hartay baa wuxuu yidhaahday ya-dii laamulkelimaha ahayd waxaa loo rogay alif sida yowjalu yaajalu loo yidhaahdo yani wuxuu la jeedaa yowjalu yaajalu sida loo yidhahdo wuxuu la jeedaa waawda iyo ya-da saakinada haddii fatxay ka horeyda mararka qaarkood in alif loo rogaa dhici kartaa laakiin qalbi haddii qiyaasiya ma aha yowjalu bay ahayd yaajalu baa la yidhaahday sidaasoo kale baa marka wuxuu alif loo rogay markaase waxay noqotay istaxaa wasankeedana waa istafala haadaa madhabu lkhaliil fii haadihi اlkalima siibaweyhi laakiin wuu diiday maya abu cuhmaan almaasinina wuu ku raacay waxay yidhaahdeen kelimadan asalkeedii istaxyaya bay ahayd ya-da oo caynulkelimaha xarakadii baa laga naqliyey xaadaa loo naqliyey kadibna ya-dii waa la iska jaray laa licilatin cilo loo jara laakiin ma jirte liajli takfiifin baa loo jara markaas waxay noqotay istaxaa wasankeeduna waa istafala waxa jira marka waa caynulkelimihii mafhuum soo ma aha sibooy sidaasuu qaba haddaba abu cuhmaan almaasini khaliil ibni axmed wuxuu ku soo arooriyey wuxuu yidhaahday marka aa leedahay iltiqaau saakinayn baa dhacay oo istaxaay bay noqotay marka aa leedahay kadibna aliftii baa iltiqaau saakinayn darteed loo jaray wuxuu yidhaahday haddii aad taniyeydo alifta maxaa u soo celi weyday ilan alifta iltiqaau saakinayn darteed haddii loo jaro iltiqaau saakinaynkana meeshuu ka baxo inay soo laabato oo tusaale ahaan ficilka amar ee khaafa laga keeno khafsow dhihi maydid aliftii maxaa u jartay kaaf bay kaa noqotay aliftii soo ma adan jarin haddii fa'dan saakinada a la xarakeeyo alifu taniya oo aakhirkeeda la xiriirsatay darteed alifta ma soo celinaya mase sideedaa isaga dhaafee ma soo celina maxaa leedahay khaafaa soo dhihimaydid sida khaafa loo yidhaahdo waxay ahayd buu yidhaahdee musanaha inaad tidhaahdo istaxaayaa inaad tidhahday ahayd buu yidhaahday lamana dhahade istaxaa bisal lahaa saasuu marka ku laasimiyey wa minhum carabta waxaa ka mida man yaquulu qof dhahay istaxaa yastaxi yastaxi wadalika alxadfu xadafkaas xadafka xaggee galay caynulkelimaha likahrati اlisticmaal isticmaalka oo batay darteeda marka waa la iska fududeeyey kamaa qaaluu siday u yidhaahdeen laa adri fi laa adri laa adri ba waxay yidhaahdeen laa adri likahrati e alisticmaal laakiin hadda jaazim kuma jiro meeshaan laamtan laadan jaazima maahan waa laadii maxay oo naafiyada ahayd asalku wuxuu ah marka laa adri in la yidhaahdo laakiin laa adri bay carabtu iska dhaheen wallahu aclam